saddex maal yare cabdullaahi maxamed aadan waxaan nahay dadka magaaladan degan waxaan ka caawinaynaa adeega shirkadda adeega korontada bixisa oo mataqaantaaye adeega oo aad u hufneen iyo dayacaad fara badan oo iska jiraan hadda markii u dambeysay dadkan aad arkaysa ee meesha jooga wuxuu ka caawinayaa koronto la-aan middaasoo midda muddo aan u maleynayaa bil inay tabo koronto la-aantaa way jirtay marka waxaan lagu yiray korontadii transformaga halaabay oo faylgaree tiimka hagaajin lahaana balanbalaa bay aadeen tiimkii markay soo noqdeen waxaan la yidhi gaarigii baa isagana jabay oo gaarigii soo qaada lahaa transformaga jabay laakiin waa la burufgaree marka korontada shirkaddan waxaan u maleynayaa siddeed sano ilaa sagaal sano way joogtaa laakiin adeega ina siinaysay adeeg hadda bulshada ay ku qanacda maaha adeeg hufan maaha adeega asaga ah waxaa yeelay dawa- dayacaad fara badan baa jirta markaan ka hadlo dayacaadda jirta waxaa ka mid ah geedahan hadda aad arkayso alwaax bay u badan yihiin way duqoobeen carradii baa hoos ka cuntay guryo ay ku soo dhaceen baan aragnay oo dab uu ka kacay waxaan codsanaynaa marka aan ka codsanaynaa mas-uuliyadda lasoo doortay oo ugu horeeya mudane faarax macalin ee, mudane maxamed cabdi faarax iyo nimanka kale ee mas-uuliyiinta ee kenya power madaxda ka ah shirkadda ee gaaris ugu sokeeyaan inta fadhiyaan ilaa nairobi dayacadda ayaga ay jirto in wax laga qabto waxaa Ato, magacayga waa nimco cabdi dubad waxaan ahay ugaasada soomaaliyeed waxaan ahay market shaledi maanta magaalada dhib weyn baa ka taagan muddo bil ah firijihii way naga soo ureen alaabta beecsharada aan ku gurno cabitaanka ku dir waa firijka markii la furo dayac buu usoo uri raxrax ahaan buu usoo uri firijkii waa dabla-aanta alaabta ku dhex jirto muddo badanna waan ka waan ka ada wada hadalnay nimankan pabaleytin waxaana magaalada jirtaa dhinacna way aftiimi dhinacna waa mugdi ninkii shaayar bixi waa lala shaqeyn ninkii shaay dhii waayana mugdigaada ku jiro waay aad iyo aad baan ooga cabanhaynaa nimankan babaleytin joogaan hadda ka hor anagoo mas-uuliyiin fara badan ee babaleytinka waa noogu tagnay waan la soo hadalnay dhib weyn baana lagu hayaa magaaladanaytow la kala xigsanayo barna nolosha haystaan barna la daminayo horta ha babaleytinaan ka rabnaa majiibta iida ah midda kale waxaan qaas ahaan oola hadlayaa mudane faarax macalin iyo waxaan la hadlayaa abbo maxamed maxamed cabdi faarax boqol kiiba boqol meesha inaad ku salaamantihiin laakiin magaalada warkeeda inaad la socotiin baan rabnaa oo hataa hadda aad na soo gaari waysiin wixii dhib oo jiro aad nala socotiin safiya sheekh waxaan ka cawanaynaa dab la-aan aad noo maxaan ku dhahay saamaysay Een, muddo bila ayuu dabka naga maqan yahay waxaa aan- muxuu ahaa aan annaga noloshanada ku saa maxay ahayd aan ku tirsanayd firiijyaha iyo biyahana laga gadanaayo baan cidaha ku maaraynaynay dabkiina wuu naga dansan yahay dabkiina dhinacna magaaladii waa iftiimaysaa dhinacna way dansan tahay mar waxaa lagu leeyahay waxaa dansa waxaa halaysa transformer haddana maxaan ku dhahaye dabkii waa qaybo ka mid a wuu imaaday qaybaha nagiga maxaan ku dhahaye markaan weydiino dhahnay maxaa jiro waxaa la leeyahay transformer baa idinka maqan adinka transformer gees anaga naga maqan ma garanayno waxa ay tahay marka waxaan codsanaynaa madaxda sharaftada aan ka codsanaynaa in maxaan ku dhahaye een nala- aad noolagu soo gurmado oo maxay ahayd dabka nalaga caawiyo kenya bawa lala xiriiro maxaan ku dhahaye een cabashadanada saaka intaas waaye magacayga waa faadumo sheekh mursal xasan waxaan ka cabanhayaa dab la-aan iyo jidadkii oo naga xun oo dhoobadii aan meel aan marna aan la nahay dabke waxaan ilmaha ku korsanayna firijyo biyahan gashanayne biyahaasaan ilmaha ku masruufanayne oon oon biyaha ku gadanayne bil soddonkeed biyihii way naga maqan yihiin dabkii meel wa- waxa naga hastana cilladna ma garanayno maxamed cabdi faarax faarax macallin waxaan iga codsanaynaa dabka in loo soo dedejiyo meel aad joogtiinba dabka inaad nimankii la soo hadashiin dabka sida aan ku heli lahayn falkeeda inaad qabatiin أنا waxaa la yidhahaa shaaciya cabdiraxmaan axmed waxaan ka hadli hayaa magaalada sidaan u dayacannahay ee, madaxda sharaftalan soo doorannay ee, inay nairobi iska fariistaan telefoonna aan nalaga qabanin ee, ma aragtaaye dab ma haysano mugdigaa aragtaan yaan yaan fadhinaa dad waxaa iska jira meesha biyomareenka oo ma aragtaaye meesha xoolaha darka ka cabaan baan degannahay ee, jid ma haysano ee, ilmihii ma isguulka meesha ay noo soo maraan malaha caligaroobki baa nagu baxay ee, haddii naloo dhexgala haataa wax na ogaanaya malaha ilaahay unbaa na og aadamo wax na og malaho madaxdayna inayna soo noo soo noo soo gurmato ay magaaladan sida ay dayacan tahay ayna soo gaarto caligaroobki baa nagu baxay ee, ilmihii meel ay maraayiin malaha dab dab la-aanna waa la yahay ee, jidna ma haysano ee, wax ilaahay uunta oo magaaladan laga og yahay malaha marka alla markii wax la rabo unbay madaxdayna noo imaadaa oo ma aragtaa afkayna la furi sida alla sida aan ma aragtaaye aan nahay magaaladan inay madaxda ay ee, ay naxariis ay ay ma aragtaaye u yeelato inay ma aragtaaye sidaan u dayacanna ay imaado ee, ilraxan inay nagu fiiriso inay markaad wax rabtiin un aad soo gurmatiin ma aha magaalada labada dhinac iyo meesha darka iyo sida cali garoobka kulli inaa imaadiin oo bal magaaladiina aad afarta gees ka istaagtiin ood fiirisiinaa la rabaa say u dayacantiin ilmihiina say u dayacan yihiin dabla-aan iyo adduun aan unah diy cabdixuseen waxaan ka cawanaynaa magaalada dhidheeb ilaa ingiriiska way dhisneed maantana waxay noqotay deg laga guuro suuq xoola ma qabno mareengee baana qariyey meel kasta biyaha jiifaan magaalada way duntay dabkaba daran oo dab nooma xirno maalin kasta waa la xiri waa la soo siidaan waa la xiri waa la soo siidaan dukaamada way ureen biyihii heleen oo dhan way ureen nin kastaba ganacsiga meesha la dhigani markii meesha la dhigto oo biyihii laga buuxiyo biyihii yaahuuda iyo caanihii kaysiida waad ogta dhibkooda waad ogta waa la wada daadin